asalaamu calaykum waa amaal haybe oo kula ku soo dhowow xalqad cusub iyo xidhiidhada nolosha xalqadeennii hore waxaynu kaga soo hadalnay waa maxay raaligelinta xaddhaafka ah amaba waxa loo yaqaano people pleasing waxaynu dhowr qodob ka soo hadalnay waxyaabaha aad ku garan kartid amaba kaa caawinaya in aad aragtid in dabeecaddan raaligelinta aadka u badan inaad leedahay iyo in kale marka sidaasi la mid a qodob kale oo ku tusi kara amaba kuu sheegi kara in aad tahay qof runtii danaha dadka kale iyo raaligelintooda mar kasta ka horraysiiya dantiisa iyo waxyaabaha uu u baahan yahay wax weeyaan iminka tusaale ahaan oo kale qof aad caawisay mar hore amaba dhowr jeero hore aad caawimo ku weydiistay maalintaad adigu caawimo ula tagto eed caawimo weydiisato qofkaasi hadduu ka cudur daarto oo una awood u lahayn caawimada aad rabtid inuu ku siiyo amaba inuu kaa caawiyo waxa arrinkaa ku haysta in haddii marka uu maya kugu idhaahdo qofkaasi amaba waxaasan uma awoodo in dareen ahaan aad culays badan amaba dareen aad u xanuun badan aad dareentid ooy maskaxdaada ku soo dhacaan in haddii aad adigu tahay qofka uu caawimada weydiisanayo oo situeeshinkan oo kale hadduu isagu qofkaasi ku yimaado caawimada weydiisto in laga yaaba aanad maya odhan lahayn oo wax kastood haysid intaad iska dhigtid aad caawimadiisa iyo waxa uu u baahan yahay qofka aad u samayn lahayd taasi markaa waxay ku tusaysaa in adigu markaaga hore aanad maya iyo in aanad waxyaabaha qaar awoodin inaad dadka la wadaagtaa ay kugu adag tahay ka maqalka taas ay dadka kale ka maqlaysaana runtii ay ku tusaysa uun in ma garanaysaay raaligelinta dadka iyo adigoo mararka qaar howlo kuu gaara oo adiga personalku ah oo muhiimkuu ah adigoo ku dhex jira inaad mar kaste dadka baahiyahooda aad horraysiisid marka haddaad aragto in marka maya lagu idhaahdo cadho runtii aad dareentid aad istiraahdid qofkani dankaama laha amaba aad ku fikirtid in hadduu qofkaasi yahay hadday xaaladdu ayna sidan ahaynay like oppositka ahaan lahayd oo qofkaasi caawimo ku weydiisan lahaa in runtii aad intaad waxaad haystaba dhigtid aad qofka caawin lahayd taasi markaa waxyaabaha runtii ay tahay inaad adigu u fiirsato gudahaaga markaad aragtid qof maya ku leh maxaad dareentaa amaba waa maxay thoughtska amaba afkaarta maskaxdaada isku weydaaranaysa xaaladaas oo kale waayo waxaa dhici karta in mayadaa lagu yidhi ay tahay waxyaabaha dareen ahaan ku cariya amaba ku tiri gargareeya inagii ka soo hadalnay emotional triggerska waxyaabaha loo yaqaano waxyaabaha qofka dareen ahaan bedela ee ku keena inuu dareemo dareemo culus waxaa dhici karta markaa in kelmaddaas maya ay adiga kugu dhib tahay maqalkeedu taasna micnaheedu ay tahay in aanad adigu marka hore kelmaddaasi ahayn kelmad aad isticmaasho oo maskax ahaan iyo dareen ahaanba aanad aanad yacni day to day lifekaaga iyo nolol maalmeedkaaga aan ku jirin oo tahay qof mar kasta dadka kale u hura wakhtigooda taasna runtii wax kastana horta waynagii nidhi xaddii bay leeyihiin inaad qof caawiso amaba inaad noqoto qof naxariis leh oo qof kale dhib haysata ka caawiya amaba wuxuu doonaya ku magaranaysaay ku saacida waa wax fiican oo diinteenna iyo dhaqankeennuba weyna faray laakiin haddana waxaynu u baahannahay inuu qofku xaddii uu yeesho uu qofka kale iyo danaha dadka kale inta uu caawin karayo nolol maalmeedkiisa inuu caawiyo laakiin hadduu arkayo inay tahay wax runtii isaga culays ku keenaysa oo howlihiisii ka baylihinaysa taasina markaa ay tahay dabeecad aan fiicnayn oo ay tahay qofkaas inuu noloshiisa ka bedelo sidaasi la mida maadaamuu qofkan raaligelinta aadka u badan bixinaya uu yahay qof dadkan kale markasta caawimadooda iyo danahooda markasta kiisa ka hormarinaya waxaa dhici karta in rajo badan taasi ay kugu abuurto oo markuu qofkan kuu yimaado amaba qof kale aad ula tagtid caawimadaas aad adigu rajaynaysid qofkaas inuuna maya odhanayn waayo waxaad og tahay intii wakhti ee kala duwanayd eed adigu caawisay iyo sidaad wakhtigaaga iyo magaranaysaayay enerjigaagaba qofka aad uga hortay marka rajada badan eed qabtaa ee dadka kale ka qabtaa ee runtii aadka xaddaafka u ah taasi waxay kugu keeni kartaa niyadjab badan ama waxay noqon kartaa mid kuu nugulaysa inaad markasta ka niyad jabtid markaad ogaatid in dadkan badaneed caawinayso runtii mararka aad caawimo uga baahato inaanad heli karinba waxaa dhici karta in waan arkaa badanka clients badan oon leeyahay oo waxyaabaha ugu badanay ka cawdaan ay tahay in mar kasta ay yihiin dadka dadka caawiya laakiin maalinka ay iyagu wax u baahdaan runtii mararka qaar telefoonada aan laga qaban ee, mararka qaar caawimaday doonayeen iyo waxyaabaha ay qofkan kale ka rajaynayeen ayna sidii ay doonayeen ayna u dhicin marka rajada badan ee raaligelintan badan ee dadka u samaynaysa ay kugu abuuraysaa taa lafteedu waa mid long termka amaba ee, caafimaadkaaga maskaxeed aan runtii u fiicnayn niyad jab badan haddaad ku jirtid waxay taa micnaheedii ku tusaysaa in aad maskaxaan iyo jir ahaanba aad culays badan dareemayso oo dareemo badan oo culus aad maalin si, si joogta amaba nolol maalmeedkaaga ay ku badnaato taasina waynagayna yidhi caafimaadkaaga maskaxdu haddii wax noqdo oonad maskaxiyan aanad boq- caafimaadkaaga maskaxeed fiicnayn caafimaadkaagii jireedna halkaas uu soo raacaya oo caafimaadkaagu ma fiicnaanayo so markaa niyad jabkaas badan sidoo kale wuxuu kugu keenayaa in mararka qaar xidhiidho badan oo dad kale lahayd ay bur, a- uu burburo waayo waxaa laga yaabaa in mar kastoo markaad aragtid dareenkan culusan kuu sheegaya niyad jabka ahaa ee aad dareemayso waxaa laga yaabaa in uu kaa indhasaabo wanaag badan oo xidhiidhadan kale xidhiidhkan aad dad kale leedahay aad ku qabtay ood istiraahda qofkan qofkan markaad caawimo ka weyd- aad weydiisatid aan ku caawinayni dee noloshaada waxba kuma soo kordhinayo taasina noqoto sababta aad xidhiidho badan oo maybe kuu fiicnaa aad u jartid amaba aad u burburisid marka waxaad arki kartaa oo laga yaabo waqti dambe aad realize garaysid amaba aad garatid in runtii aad maybe xidhiidhkaa burburintiisa amaba in qofkaa xidhiidhkaad la lahayd ee fiicnaa inuu sidii aanu sii ahaan ay tahay maybe waxaad ku degdegtay amaba ay tahay waxay keentay dabeecaddan aad leedahay ee ah raaligelinta badan amaba axdaafka ah nolol maalmeedkaaga markaad ku jirtid faamligaaga ehelkaaga asxaabtaada la dhex joo- aad aad dhex joogtid markaad qof wax u dirsatid wax runtii maybe wax aad u fudud maaha qo- maybe waxaad qof waxaad u dirsatay inuu wax kuu soo qaado laakiin qofkaasi maya buu ku yidhi amaba wuxuu ku sheegay inna waxaa kuu samayn karin maaha hawl weyn oo ku haysata waxaan ka hadlaynaa adoo qol fadhiya haddaad qolka kale qofka wax uga dirsatiduu kuu soo qaban waayo ama uu maya ku idhaahdo sidee dareentaa amaba dareen ahaan maxaa iska kaa bedela gudahaaga waayo waxyaabaha yaryari runtii waa waxyaabaha ku tusi kara in mawaaqifta qaar ka waaweyn taas inaanad maya odhan karin amaba aad ay ku cadhogeliso markaad dadka kale ka maqashid inayna waxyaabaha qaar kaa caawin karin ma, maya in lagugu idhaahdaa ma cadhay kaa keentaa ma waxay kuu kaliiftaa inaad qofka ku jiraad okay aniguba soonigii waxaa kuu qabtay runtii waa waxaynu aad uga simannahay em, in qofku markuu qofka wax u qabto uu rajeeyo waana maskaxiyan waa wax in- la inagu abuura inuu rajeeyo inuu qofkaasina wax usoo qabto waxaa laga yaaba qofka dad maya ku tiraahdid ama waxaa ma soo qaban karo inuu ku yidhaahdo shalayba waanigii anigu waxaa kuu soo qabtay amaba maantaba waanigii waxaa kuu soo qabtay marka waxaad arki kartaa maskaxiyan waa okay inuu qofku saa u fikiro laakiin haddii taasi ay tahay mayada aad maqlaysaa ay tahay mid cadho badan kaa keeni karta amaba aad sooran kartid qofkani dankaa male kuma jecla em, muhiim agtiisa kama tihid maybe ku- kuma rabo waxyaabo badan baa qofka maskaxdiisa kusoo dhaca marka haddii kelmadahaas amaba thoughtska nooca afkaarta noocaasoo kale maskaxdaada kusoo dhacayaan iyadoo waxyaabo runtii aad u fudud lagugu yidhi kuuma qaban karo taasi waa ta kuu shu- ku tusaysa in runtii ay ta- in aad tahay amaba dabeecaddaas people pleasingka aad leedahay markaste markaa tallaabo aad qaadi karto ee ugu horeeya si aad wax uga bedesho people pleasingka iyo raaligelinta badan ee dadka u samaynaysid wax weeyaan inaad adigu marka hore qiratid amaba naftaada aad weydiisid mararka qaar ma ka horreysiiya danahayga iyo waxyaabahan u baahanahay ee muhiimka ii ah ta dadka kale intee in lag baan isku dayaa in aan dadka raaligeliyo ma waxa weeyaan mid aan mararka qaarun sameeyo mise runtii nolol maalmeedkayga markaan dib u eego wax kastaba hayuun baan iska idhaahdaa even gudahayga haddaan dareemayo waxa inaanan awood u hayn haye baan iska idhaahdaa hadhowna waxa laga yaabaa anigoo culays iyo haysto ayaan wixii isku dayaa inaan sameeyo inaan qofka maya ku idhaahdo adigoo iminka right now dhegaysanaya podcastka haddaad ka fikirtid in aad qof wax ku weydiistay amaba qofkii ugu dambeeyey maanta wax ku weydiistay oo kuyidhi waxaa sameeya amaba waxa ii qabo haddaad ka fikirtid inaad ku tidhi maya waxaa ma awoodo dareen ahaan maxaad dareemaysaa maxaad is leedahay qofka kale wuu kaa uu kaa aamini doona haddaad saa samaysid marka adiga laftaadu waxaan waxaan arki karaa in haddii su-aalaha iyo hadalladan leeyahay ay yihiin waxyaabo maybe mararka qaar maskaxdaada kusoo dhaca in dabeecaddaasi maybe tahay wax kaa mida amaba dabeecad aad leedahay inkastoo levelka amaba heerka qofka uu dadka kala raaligeliya ay kala duwan tahay oo raaligelinta xadaafka waxaa laga yaabaa inay level la sii leedahay oo dadka qaari runtii dadka aad ay u raaligeliyaan mid ka badan marka qof kale la barbar dhigo marka levels kala duduwan baa jira waxaa jira qof mararka qaar maya idhaahdaba haddana mararka qaar isagoon wax samayn karin haa iska idhaahda oo mowqifka uu ku jira ay ku keentoo kale amaba mowqifka mowqifyada qaar uun haa idhaahda a- ama xunjeeda haa idhaahda ee aan maya odhan laakiin mowqifyada qaar awood u leh inuu maya idhaahdo amaba waxa ma awoodayo marka waxaad ogaan kartaa qasab maaha qofka raaligelinta markaan leeyahay xaddaafka ah inuu qofku yahay qof wax kaste ha idhaahdo un marnaba maya odhan laakiin inuu qofkaasi noloshiisa amaba nolol maalmeedkiisa ay ku jirto talabaad uu naftiisa weydiiyo intee in leeg ayaan dabeecaddan leeyahay amaba nolol maalmeedkayga aan ku arkaa maanta xalqadeennii xidhiidhada nolosha intaasaan kusoo koobayaa waa tababaro amaal haybe oo dadaal ugu jirta siday kor ugu qaadi lahayd hab fikirkaaga dhinaca xidhiidhada si aad naftaada iyo dadka kaleba ula yeelatid xidhiidh caafimaad qaba una hogaamisid nolol qiimo leh hadday jiraan su'aalo amaba weydiimo aad jeclaan lahayd inaad ila wadaagto waxaad igala soo xidhiidhi kartaa barta facebookga iyo instagram-ka iyo youtube-ka aan ku leeyahay amaal haybe coaching haddaad ku cusub tahay xidhiidhada nolosha podcast oo ay tahay markii kuugu horraysay ee aad dhegaysato waxaad ka heli kartaa xalqadaha oo dhammaystiran youtube channelkayga oo ah amaal haybe coaching in sha allah kulanti dambe iyo xalqadda tan xigta assalaamu calaykum